Xogta la soo daayay Arbacadii ayaa loo soo jeediyay in Iowa laga yaabo inay dhinac u wiciso dagaalka ka dagaalanka Covid-19. New York Times ayaa warisay in gobolku arkay 25 boqolkiiba hoos u dhaca kiisaska labadii toddobaad la soo dhaafay, iyada oo celcelis maalinle ah oo cusub ay tahay qiyaastii 1,500 xaaladood maalintii. Isbitaalada, si kastaba ha ahaatee, waxay sare u kaceen 11 boqolkiiba labadii toddobaadkii la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, bukaanada laga diiwaanay Covid-19 kaliya magaalada Seoul, laba xarun caafimaad ayaa la ballamaaday hal toddobaad gudahood laga bilaabo 15 ilaa 30 bukaan. Dadka reer Nebraska ayaa u baahan noocyada qaliinada qaarkood waxay u baahan doonaan inay muddo dheer ku sugaadaan cabbirka caafimaadka dadweynaha ee soo socon doona ilaa iyo Oktoobar. Kordhintu waxay khusaysaa hababka xulashada bukaan jiifka oo sugi kara afar toddobaad ama ka badan iyada oo aan si weyn loo beddelin tirada bukaanka. Unicare wuxuu ugu dambeeyay dejiye lix kiraadood oo dib loo naqshadeeyay oo ku saleysan tirakoobka sanadkii 2020 ee Gudoomiyaha Brexit ayaa si dhakhso ah u saxiixay biilasha sharci dejinta sharciga. Bandhigga filimka caalamiga ah ee Seoul City wuxuu bilaabmay habeenimada Khamiistii, isagoo soo bandhigay filimka documentary-ga ah Storm Lake. Filimku wuxuu ka kooban yahay tiftiraha Storm Lake Times, Art Cullen, wuxuuna tusayay sida isaga iyo qoysasku u shaqeeyeen si ay wargeyska u noqdaan ganacsade maadaama ay tiibiyeen shaqooyinka muhiimka ah ee bulshada. Bandhigga filimku wuxuu ku sii soconaa Shineemada Weyn ilaa Axadda.